Maamulka degmada Gaalkacyo ayaa daahfuray olole ballaaran oo dib u dayactir loogu sameynayo koow iyo toban wado oo ka mid ah wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Gaalkacyo oo ay saameeyeen roobabkii kala duwanaa ee ka da'ay degmada. Ololahan ayaa lagu bilaabay wadada weyn ee isku xidha xabsiga Gaalshiraha iyo Laamiga iyadoo munaasabadda lagu daahfurayo ay ka qayb galeen maamulka gobolka, xildhibaanada golaha deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay daahfurka ayaa si wadajir ah uga hadlay daahfurka ololaha dib u dayactirka ee lagu sameynayo wadooyinka.
Ololaha aan ugu talagalnay ololaha bilic soo celinta magaalada Gaalkacyo. Qaybtan waa qayb aan ku hagaajinayno wadooyinka magaalada. Waxaan ugu talagalnay inaannu runtii dayactir aan ugu sameyno koob iyo toban wado oo magaalada Gaalkacyo ah. Wadooyinkan maadaama magaalada roobabkii ugu dambeeyay ay runtii aafeeyeen wadooyinkii runtii ay caqabado badan bulshada ka haysato waxaannu runtii shaqooyinkeenna ugu horreeya ka dhigannay inaannu dayactirno oo aannu ka shaqayno koob iyo tobanka wado fayska koowaad qorshahan waa qorshaha toddobaatanka maalmood ah oo aannu ugu talagalnay inaannu magaalada runtii wax uga beddelno fayska koowaad waa la socoteen inaannu magaalada runtii qashinkii iyo geedihuudkii runtii laga shaqeeyey haddana uu gabagaba marayo midkanna waa midkii labaad oo aan rabno inaannu insha allahu magaalada waxqabad dhab ah aan uga muujinno
saakiin waxaan joognaa waddadii weyneed ee xabsiga ama gaal shiraha oo laba kilomitir saakin laga shaqaynayo saakin la daahfuray waddadan waxaa hagaajinaya dowladda hoose degmada gaalkacyo waxay ka mid tahay ololihii lagu hagaajinayay magaalada nadaafadda iyo wadda furista iyo wadda hagaajinta waddadan hadda waxaa laga shaqaynayaa muddo afar maalmooda oo la simayo la garaacayo kadibna insha allahu tacaala waxaa la rajaynayaa in mustaqbalka dhow bilo kadib laami la saaro hadduu alla idmo dhanka kale qaar ka mid a bulshada magaalada gaalkacyo ayaa soo dhoweeyey wadooyinka dib u dayactirka lagu sameynayo annaga halkan waxa weeye waxaannu ahayn xaafad waddo walba ka xidhan tahay geedyuhuud baa hareeyey qashin baa hareeyey dhagax iyo ciid lagu dejiyey baa hareeyey alxamdulilaah maanta duqa la doortay kii horena waa fiicnaa oo hadda aad iyo aad budal iyo dibadba wax nooga qabtay laakiin maantay duqa qabsaday khayr allaha siiyo maxamed cabdirasaaq ilguuyo waa u ducaynay khayr allaha siiyo waddo walba waa la furay anigoo ah dadka xaafadda deggan si aad iyo aada wadda furis waddooyin badanoo naga xirnaa oo aan caqabad weyn naga haysatay baa la furay oo geedkan garanwaaga geedyahuudka la dhoo oo aad u xidhay oo qashin leh marka waddooyin badan baa maanta noo furan alxamdulilahi rabbilcaalamiin shaqaduna si aaday u socotaa